waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s dhibccom dhibicu xariijin soomaali beryahan maxfin aynu nagu noqotay in galmudug iyo puntland ay magaalada gaalkacayo oo dad cadad le ku nool yihiin dagaalamaala yacni ay ka dhacaan taasaa kollaba ugu weyn warka naxdinta leh waxaa kale oo iyala jirta in aynu geedi socodkii doorashada dadban aynu ku jirno in gobolada qaarkood ay soo dhameeyeen ama ay u dhow yihiinba inay soo dhaweeyaan sida puntland iyo jubbaland iyo galmudug qaarna ay weli bartanka kaga jiraan iyo qaar aan weli bilaabinba sida qeybta somaliland kasoo bixi lahayd marka kollaba dee waxaa hadda guntiga loo adkaystay un doorashadaas in layska dhameeyo haddii aanay dicin december kollaba sanadka cusub agagaarkiisa inay dhammaato oo la doorto guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha oo kollaba dee arrinta ugu ballaaran ah doorashada hadda ama xulashada baarlamaanka waxaad moodaa in ay soo baxayaan warar badan oo sheegaya musuq maasuq iyo wax isdabamaris lacaga la ismagicsiday ma wax iska caadiyo la filayay soo soomaaliya kamaha mise xoogaa sidii la filayay maaha markay noqota laaluush bixinta iyo xildhibaanada laleeyahay lacagaa lagu kala gataa horta doorashadu kollaba weliba dal sidan oo kalea oo hadda un kasoo kabanaya dagaalo iyo colaad sokeeyo in doorasho xalaali ay ka dhacdo inaba oo boqolkiiba boqoli lama filanayn laakiin dee waxa laislahaa doorashooyinka waxbaa lagu yaqaanaa oo oo lagu qiimeeyaa oo inaanay boqolkiiba boqol noqon doorashadu xalaal la oy meelo godoloola yeelato hase ahaatee jawiga guud marka la fiiriyo in ay boqolkiiba sideetan boqolkiiba sagaashan si xalaala u dhacdo ayaa ayaa doorashooyinka laga filaa laga fishaa somaliland doorashaa ka dhacda puntland doorashaa ka dhacda waynagu hogeyntii ugu dambeysay cabdiweli madaxweynaha ku helay faroolana uu ku waayay doorasho xalaala bay ahayd loo wada jeeday lacagi may jirin waa la shaxaabi karaa qofka in uu adiga ku boodgareeyo ama cid kale laakiin dee inay xalaasha u dhawaato nidaamkan hadda soomaaliya ka socda runtii meel ay ka jirto oon anigu ogahay ma jirto aan soomaaliya ahayn oo la gadanayo guddidii wax soo dooranaysa marka hore in iyaga qudhooda lacag ay ku bixiyaan si ay guddida uga mid noqdaan guddidu marka ay galaanna cidda ay dooranayaan lacagta iyaga ka baxday inay kaga soo celiyaan oo iyana markaa qofkii ku yidhahdaan adaan kusoo saarayna lacaga intaa cadadkaasa naga baxay qofka soo baxayna inuu isagoo lacag badan ka baxday hadda muqdisho tago uu ku baayactamo lana baayactamo kuwa madaxnimada xagga sare ama madaxtooye madaxweynenimada u baratanaya oy markaa lacagtu marba mar ka dambeysa cadadkeedu sii kordaayo markayta madaxweynaha gaadhana dee quusba ay tahay hadda sidii wax looga qaban kari lahaa runtii meel ay ka dhacday anigu garan maayo waa nidaam cusub oo soomaaliya kollaba taariikhda geeska africa iyo adduunyadaba ay kusoo rogtay hadda waa gartay waxaad moodaa markii matalan laysku qabsada matalan ama xildhibaan lasoo xushay say doontaba ha noqdee soomaalida waxaa la rabay ama caalamka ka dhacday inuu jiro marjac loo noqdo ama maxkamad sare ama mid dastuuriya haddase waxaad moodaa in beesha caalamka iyo iyo safiiro dowladeed inay faragelinayaan baad moodaa meeshii la yidhahdo waxbaa waxbaa ka khaldamay marka miyaan la dhihi karin soomaaliya hadda xornimo iyadoo ay isku maamushaba ma laha soomaaliya male xornimo ay isku maamusho oo dee united nationka waxaa ka yaala qodobo in ay soomaaliya gacanta ugu jirto lana maamulo dhowr resolution oo isa soo taxayaba oon hadda un ahayn laakiin ilaa sagaashameeyihii isa soo tarayay oo in soomaaliya ay nidaamkii dawligu ka burburay gacantana lagu hayo laakiin markii aynu saxeexnay waxaa la yidhaahdo new dealka ama hiigsiga cusub oo dowladda xasan sheekh maxamuud saxeexday ayaa waxaad moodaa si buuxda hamigii iyo nidaamkii dhaqaale iyo dawligii ummadda soomaaliyeed ay lahaan jirtay in uu si buuxda gacanta ugu gala deeqbixiyayaasha iyo safaaradaha arrimaha saddex xoog ayaa markaas soomaaliya hadda kolba isku kaashada xoog waxa weeye dowladaha jaarka ah xoog waa amisom iyo xooga saddexaad oo ah deeqbixiyayaasha reer galbeedka intaas ayay talada soomaaliya ka dood ahaa waa gartay markii la fiiriya hadda afartii sanoo madaxweyne hadda waqtigu ka dhamaada xasan sheekh maxamuud uu xilka hayay soomaaliya maxaa u hagaagaad is leedahay maxaase dhibaataha oo soo gaaray soomaaliya waa u yar hagaageen oo kollaba dagaaladii muqdisho ka dhici jiray ee al-shabaab ku gacan saraysay waa baabi-een isbaarooyinkii muqdisho dhexdeeda jiray waa si cad uma jiraan oo waa laga qaaday dhowr gobol oon markii hore samaysmeen hadda waa samaysmeen si dibba hakus si adagba ha ku samaysmeen sida jubbaland oo kale oo dhiig ku daatay oo dawladdu kasoo horjeeday hirshabeelle oo iyadana ceebteeda iskale gaar ahaan sida loo maamulay qeybta hiiraan iyo qeybta kale ee marka dawladdu waa iska socotaa geedi socodkii loogu jiray in doorashada la gaadhan iyada qudira ilaa hadda waa la socdaa laakiin mahadooyinka la beeray oo rajadii la qabay mijaxaabinaya ayaa intaasoo dhan ka ka culus waxaan ka wadaa laba laba kun iyo labaiyo tobankii markii dawladda xasan sheekh maxamuud dhalatay waxaa la moodayay in daruur cusub inoo dhalatay rajo badan baa ummadda soomaaliyeed gashay rajadii ayaa hadda beeshay rajadaa baabacday sidii lagu soo celin lahaa ayaa adag kow laba sharci jebintii ayaa laga dhigtay dhaqan ama ha noqoto dagaalada laysku qaadayo jub galmudug iyo puntland ama even xanuunka gaarka ay dadka soomaaliyeed qaarkood ay dawladda xasan sheekh maxamuud ku yeelato waxaa ka mid a puntland oo dawlad taama ahayd dawlad goboleed macaan ahayd la rabay inay example u noqoto soomaalida kale geedi socodka federalismka iyo dib u dejintana ay hormood ka noqoto kana soo ahayd intii hore ayaa maanta waxaad moodaa in ay ku milmatay dhaqanka dilla soomaaliya iyo xumaantii kasoo korodhay muqdisho iyo agaarkeeda marka intii hore intii yareeda inoo fiicnayd baa inaga burburtay in kale inay noo soo korodhay iska daayay marka nidaamkii dawliga iyo hamigii dawliga iyo caadadii lagu yaqaanay sida dawladnimada loo wado afartan sano ee dawladda xasan sheekh maxamed villa soomaaliya ka talinaysay inaga burburisay dagaalo aan ka dhicin sagaashameeyaha marka laga soo wareego gaalkacyo ayaa maanta ka dhacay iyana waa naxdin gaara ay ku leedahay bulshada gaalkacyo iyo labada bulshood ee ku kala nool gobolkaas waa gartay hadda dabcan markii la gaaro jagada madaxweynenimo tartankeeda musharaxiin ilaa labaatameeye gaaraya isa soo sharaxay qaarkood la yaqaano madaxweynaha hadda jooga uu ku yiri cumar cabdirashiid ra-iisul wasaaraha rag jagooyin hore soo qabtay madaxweyneyaal hore ra-iisul wasaareyaal hore ilaa iyo hadda ma aragtay qofaad is leedahay vishinkii waddankaas dhibka looga saari lahaa buu leeyahay oo ama ku hadlaya waxyaalaha soomaaliya ay u baahan tahay ma kula tahayse inuu kasoo bixi karo qof badbaadin kara dalka horta rag badan baa cararaya mana jecli inaan ka hor dhaco oo anigoon raggii midkoodna si fiican aanaan u sheekaysan ama aanaan wada fadhiisan oon barnaamijkooda aanan eegin in aan idhaahdo hebel baa fishinkiisu ballaaran yahay way igu adag tahay keliya waxa weeye walaal nasiib daradayna haysata waxa weeye dal noocan ah oo soomaali ah shaksi keliyaati kama saari kara dhibaatada arrintu shaksi way ka weyn tahay waxay u baahan tahay political program miisaanan oo dhinacyo badan dalkan dibtiisa iyo deeftiisa ka eegaya oo dad badani maskax gashadeen maha qof keliyaata dad badan oo fikrado kala duwan leh oo idin meelo kala isaga mida meelana aan iskuga mid ahayn intay ka munaaqashoodaan documenty hufan oy leeyihiin afarta sano ee soo socota sidaasaanu ka hogaaminaynaa bay rajadu ahaan lahayd sideedabana marka laleeyahay hebel baa ordaya oo madaxweynenimo u ordayo vishin leh vishinkaasi intuu de isagu habeen mala awaale kamay iman waxa weeye vishin ka yimid buddi iyo gorgortan iyo handaa you know arrimo la shiilay oo si fiican looga baaraandegay kolaba rag fiicani way jiraan oo ka taya room baan u malaynayaa dawladda hadda aynu soo aragnay afartii sano haddaad magacda ragga qaarkood aada ku dhufato waxaa ka mid ah cali xaaji oo dadku inta badan cali xaaji warsamee dadku inta badan eegaan daacadnimadiisa iyo iimaanka uu leeyahay isagoo islamarkaana dawladnimada puntland qayb ka soo qaatay waxaa dad badani aada carabka u saaraan maxamed farmaajo oo isaga qubdiis wadaniyad iyo daacadnimo lagu ogyahay waxaa noqon kara isna jibriil cabdile oo nin dhalinyaro ah adduunyadu sida loola hadla aada u yaqaana laga yaabaa in uu ma og tahay deeqbixiyayaasha si fiican ula xidhiiri karo waxaa ka mid ah prime ministerkii hore cabdiweli kastoon maqlay hadda malaha waa ka baxayba macni igama aha inaan raggaa indoorsi garaynayo laakiin waxaan ku tusayaa un haddii jaaniska la siiyo ummadda soomaaliyeed waxaa kamid a gabadha faadumo dayib oo runtii aada iyo aada iyana cilmi badan uleh daacadnimana ay ka muuqato marka bimacni rag iyo dumar vision le waynu leenahay laakiin keli socodkan iyo keli keli guurkan ay habeenkii guurayaan iyadoo qof kastiba shaksi yahay anigu uma arko in natiijo badan ay usoo keenayso ummadda soomaaliyed waxay ahayd muruqooda iyo maskaxdooda iyo maalinkooda inay meel isugu geystaan waxna ku wada tala galaan iyagoo isku maraykankaad ku nooshahay nin aqoon-yahan hataa waad la socotaa dalka wax ka socda donald trump baa madaxweyne loo doortay donald trump marka uu xilka qabtay janaay labaatankeeda waxay kusoo aadaysaa siday u badan tahay in soomaaliyana madaxweyne cusub ay yeelato maraykanku waa wadan muhiim u ah caalamka gaar ahaan markay noqoto la dagaalanka argagixisada marka maxaad is leedahay siyaasadda donald trump ee ku aadan africa ama soomaaliya way ka bedelan tahay maamuladii hore isaga ka horreeyey obama horta sideedaba maraykanka qolada muxaafidka oo republican baadiga uu hadda kasoo jeedo kolaba donald trump waxaa lagu ogaa in ay gacan adag saaraan arrimaha dibadda bimacni la dagaalanka argagixisada iyo in ay dowlada qaarkood ku shaqaystaan ama ay ka dhigtaan abaan si ay ula dagaalamaan argagixisada maalna ay geliyaan hubna ay siiyaan ayaa lagu yaqaanaa kuwa republicanka hase ahaatee ninkani republicanka aynu naqaanay ee arrimaha foreign policyga xooga saari jiray waa ka duwan yahay wuxuu kaga duwan yahay isagoo keenay waxa maraykanka beri hore lagu yaqaanay oo ay pan macnihii istakoorid maraykanku uu beri hore lahaan jiray uu dadka iska saaro ayaa iyana baqashadeedu tahay inuu trump keeno haddii waxay ku xidhan tahay marka trump dhinacuu u jeedsanayo inuu adduunka wax la qaybsanayo iyo in kale kolba qofka uu ka dhigto wasiirka arrimaha dibadda haddii uu ka dhigto ninka ramney den waxaa dhici karta ramney inuu carabaha maro den carabuhu ay tala ka siiyaan arrimaha soomaaliya laakiin haddii ninka juliani la yidhaahdaa uu meesha qabto waxaa dhici karta inuu africana iska iloobaan oy aada iyo aada uga uga gaabsadaan sideedabase si kasta ha noqotee waxay u malayn waxaa loo malayn karaa ayna u badan tahay dowladda maraykanku inaanay aada iyo aada isugu mashquulin soomaaliya oy laakiin u dayso oo weliba inay etoobiya iyo kenya iyo dalalkaas ay tiraahdo idinku nooga warkeena because republican badan oo arrimaha soomaaliya aada u yaqaana hadda ma joogaan waxaana laga baqanaya state departmentka afar sideedii sano raggii arrimaha foreign ministeriga aada uga soo shaqaynayay inay kaba cararaan meesha oo dadooda cusub oo aan khibrad badan lahayn inay soo galaan laakiin waxaan jeclahay bal mawduuca mar kale marka uu secretary-ga doorto xafiiskana ay qabsadaan in aynu ka munaaqashaano laakiin ha ka filin soomaaliya inay ajandaha koowaad iyo ajandaha labaad markaaba soo gasho
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin somaali